tan iyo markii uu xafiiska la wareegay madaxweyne joe biden ayaa waxa uu waday isbedello uu ku sameynayay sharciyadii iyo siyaasadihii adkaa ee madaxweynihii isaga ka horreeyey uu maamulkiisa qaatay arrimaha qaxootiga ayaana ka mid a haddaba maxaa iska bedelay ama ay soo kordhiyeen isbedeladaasi uu maamulka biden ku sameeyey arrimaha qaxootiga dalkan la soo dejinayo falastiin axmed iimaan ayaa arrimahaasi ka wareysatay axmed cismaan kaamil oo ka tirsan xafiiska qaxootiga ee gobolka ohio ugu horreynna waxay weydiisay isbedelada uu keenay maamulka biden ee arrimaha qaxootiga
ha falastiin waa mahadsan tahay wax badan baa iska bedelay waxyaala iska bedele ugu weyn oo ugu horreeya waxa weeye number one maaragtay kaabkii macnaha limidkii uu ninkii hore saaray ahaa maaragtay qaxootiga u limid gareeyay hafif shan iyo toban kun oo kale wuu ka qaaday oo wuxuu ka dhigay lixdan iyo laba kun iyo shan boqol wuxuu ku kambayn gareeyey markiisi hore inuu ka dhigi doono boqol shan iyo labaatan kun oo maaragtay laakiin maadaama uu abruvalkii kusoo aaday sanadkan bartankiisa wuxuu hadda abruuf gareeyey uu ogolaaday inay yimaadaan lixdan iyo laba kun iyo shan boqol oo qof taasi waa kaabkiibuu ka qaaday muhiimada kale labaadna waxa weeye baankii saarnaa dadka inta badan lixda wadan intooda badan ay ka imaan jiray qaxootigu kiina meeshu ka qaaday marka labada arrimoodba waa isbedeleen wixii kale ee maaragtay de brocesse loo baahan yahay ee lama siinayo waxay ku xidhan tahay state departmentku inuu bilaabaan laakiin carqaladihii dhinaca maamulka ee specially xagga madaxweynaha ka imanayay labadaasa ugu muhiimsanaa labadiina uu ka qaaday marka la fiiriyo hadda dadkan lixdan iyo dhowrka kuna ee uu ogolaaday in la keeno dad noocee ahay isugu jiraan qaybhayse kale leeyihiin
wal waxay isugu jiraan horta wa wa waa dadka qaxootiga ah oo programkan waxaa bilaabay ninkii la odhan jiray regan marka de almost afartan sanu soo socday marka waa barnaamij qaxootiga wuxuu isugu jiraa markaa barnaamijka qaxootigu laba qaybood buu qaybsan yahay waa labada qaybood oo kale ah qayb laydhaha b one b two oo ah dadka xeryaha ku jira iyo b three iyo visa ninety two ninety three waxaa la yidhaha ayaguna ah family reunionka labada qaybood buu isugu jiraa b da waxay ula jeedaan priority macnaha sida dadka waa kala mudan yihiin marka b two b one waa dadka xeryaha ku jira b three iyo visa ninety two ninety threena waa dadka family reunionka oo labadu waa laba program oo de stap macnaha processka qaxootiga soo mara qaxootiga waa wakti bay qaadanaysaa oo weli processkeeda lakin already waxaa la odhan jira kuwan kale barnaamijkan family reunionka already way bilaabeen inkastoo carqaladan coronaviruska ay ay ay cilad ku ay maanaha dhib ku hayso waa noo yimaad waa bilaabeen barnaamijka family reunion marka maadaama horey loo hakiyey haddana dib loo bilaabay dad badanna ay hadda ka cabanayaan in ay hawsha u socoto si tartiib ah maxaa caqabado ah oo ku horgudban in dadkan la fududeeyo inay yimaadaan oo weli taagan caqabada ugu horeysa waxa weeye waa cudurkan maogtay covid nineteen ka oo inta badan dadka maaragtay safaaraduhuna aanay brocesskii si fiican u bilaabin dadka caadiga ahee maaragtay waxaan ka shaqayn jiray oo dee dad ayaguna maaragtay wadamadan resettlementka bixiya ka tegay oo iyaga laftooduna maaragtay maaragtay xanibayo covid nineteenka arrimaha taasaa horta maaragtay number one u ah inuu marka dadku gaabiyo midda kale barnaamij marka la xanibo ee dib loo furo iyada lafteedu process bay qa wakti bay qaadataa in haddana dib loo bilaabo oo hawshii maaragtay siday ahaan jirtay lagu celiyo marka labadaa arrimood unba hadda hor taagan oo ah in wixii dib loo dhaqaajiyo oo caqabadihii ninkii hor kale hor dhigay laga dhaqaajiyo iyo cudurkan oo isaguna dee maaragtay meeshiisa ku jira labada caqabadood unbaa hor taagan oo dhileygan macnaha daahista daahitaanka samaynaya ee wax carqaladoo kale oo maaragtay meesha yaallaa ma jiro state departmentku waxaan way hisaamin jireen forty years bay handal garayn jireen maamulka horun baa ku cadaadiyey maarag ay ay maaragtay barnaamijka adkeeyaan oo ay dadka ku adkeeyaan laakiin wixii o dhan meesha waa laga qaaday oo ay ku jirto waxaa la odhan jiray strong feding waxuu yidhaahdo maaragtay in dadka aada loo baadho oo kale ah oo lagu cadaadiyey state departmentka iyo dadka wax maaragtay wixii oo dhani meesha waa ka baxeen labada carqaladood ee hadda hortaagan waxa weeye covid nineteen iyo broseskii oo dee wakti u baahan in halkiisii lagu celiyo sidii maaragtay uu caadi ahaan jiray lagu celiyo imagtada labadaasaa walaal ugu muhiimsan inay marka ma jiraan dad la keeno qaxooti ah bilooyinkan dambe waa aad bay u yar yihiin kiisas aad u yar baa yimaada laakiin way dhaqaajiyeen way noo yimaadaan hadda oo maaragtay bishii may iyo june laga soo bilaaba ilaa january waanu helay family union kaasoo matalan gabadhay hooyadeed u timaado hooyo caruurteed u timaado tartiib tartiib uu bilaabmay hakaa family reunionka kaasi waxa uu ahaa axmed kaamil cusmaan oo ka tirsan xafiiska qaxootiga ee gobolka ohio isagoo jooga magaalada colombos iyo qadka telefoonka ugu warramayay falastiin axmed iimaan